إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xaalufinbaan ayaa ku socda kalluunka soomaaliya oo maraakiib shisheeye iska guranayaan walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa maxad ay haweenka wax ku baran doonaan ka hirgelisay deegaan dhacaduleedka degmada afgooye ee walaayadaas odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howlo caafimaad oo dhakhaatiir ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen jamaame iyo tuulooyinka hoos yimaada dabeelo xooggan oo ka jira magaalada kismaayo ayaa sababay inay istaagaan isku socodkii dadka iyo gaadiidka qaybo ka mida magaaladaas madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta dalkaas inaysan dhiirigelin bannaanbaxyada ay dhigayaan dhallinyarada shil baabuur oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka hindiya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobolka gado iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku yaala degmada beled xaawo ee gobolka gado waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa kuwii ku sugnaa guriga qaraxa lala beegsaday dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada jannaale xaalufinban ayaa ku socda kalluunka soomaaliya oo maraakiib shisheeye ay iska guranayaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi warbixin ay baahisay hay-ad caalami ah ayaa lagu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay badaha soomaaliya laga xaaluufiyey malaayiin kalluun ah iyadoo si gaar ah loo xusay nooc ka mid ah malaayga oo kasii dabargo'aya soomaaliya xaalufinta waxaa kaalinta koowaad kaga jira sida warbixinta ku xusan dowladda shiinaha iyadoo ay ku heliyaan kuwo kale oo caalamka ka yimid malaayga dhif iyo naadirka ka ah dunida ee loo yaqaan toonada islamarkaana caalamka qaaliga ka ah ayaa soomaaliya laga helaa waxayna warbixintu sheegaysaa inuu dabargo' ku socdo waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun iyo afar iyo labaatanka in wax ku dhow afar boqol milyan oo kalluun ah laga daadgureeyey dalka taasoo caqabad weyn ku ah bulshada ku dhaqan mandiqadan iyadoo si gaar ah saamayn ku yeelanaysa dadka u jilaba doonta badda dowladda federaalka ayaa si joogtaha ugu celcelisa in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinkan balse odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegaya in go'aanadeeda iyo hadallada ka soo yeera aysan dhaafsiisnayn afka baarkii mana jirto tallaabo ay qaaday ilaa iyo haatan si kastaba ha ahaatee wax soo saarka kalluunka soomaaliya oo si weyn loogu dhoofin jiray dunida gaar ahaan bariga dhexe iyo yurub ayaa iminka aan dhaafsanayn gudaha dalka iyadoo arrintaasi loo aanaynayo dowladda federaalk oo ruqsado kalluumaysiya oo ku kacaya balaayiin dollar kula jirta shirkado shisheeye gaar ahaan shiinaha kuwaas oo jillaabanaya kalluunka loo garan ogyahay tuunaha walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa macad ay haweenka wax ku baran doonaan ka hirgelisay deegaan dhacaduleedka degmada afgooye ee walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar deegaankan lagu magacaabo buulla madiine oo u dhow degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa laga hirgeliyey macdi ay haweenka wax ka baran doonaan kaas oo ay hirgelisay wilaayada furitaanka macadkan cusub ee laga hirgeliyey buulla madiine ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ku nool deegaankan macadkan cusub ayaa loogu magac daray asmaa binti abibakar radiallahu can kaas oo ay wax ku baran doonaan dumarka muslimaadka ah ku dhaqan deegaankan ugu horeyn mudiirka macadka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono macadka laga hirgeliyey deegaanka buulla madiina macadka la furayo waa machad looga talagalay gabdhaha muslimaadka ee kuwan madiino degmada afgooye inay wax ku bartaan magaciisana waxaa lagu magacdaraa asmaa binta abibakar sideed radia allahu canhaa sababta looga magacdarayna waa halgankii ay ku leedahay diinta islaamka weye gabdhahaasina inay iyadaas oo kale noqdaan insha allahu tacala aan rajaynayno shicaarka macadka looga shicaarayn waxa waaye واخلع رداء الجهل إن العلم بين الناس نور والبس رداء العلم أنت بثوبه أبدا جدير مثل موسى دون واصدح سنة إن شاء الله تعالى قد وراك على نغضه مقرر تقبح دوننا مزوك كورونا هايكم وتفهيم القرآن الكريم مع التجريد وتصحيح المنكر لو وحسنوا قبحوا يعني قبحي دونا حفظ المتون الشرعي وحسنوا قبحي دونا خط النسخ يعني قرآن كل فسخة عربية هي وحاكلو كبحي دون أبر اللغة العربية وهذا اللغة العربية شن وحاكلو كبحي دون إن شاء الله تعالى أفك الصومالية كبحان وقور إلى المعبر إلى جدها لح وحاكلو كبحي دون الرياضيات إن شاء الله تعالى مع السياسين وحردين إن شاء الله تعالى إن سيد الله تعالى جلب موسى عن دونه هذا الله سبحانه وتعالى إلهي sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonadii waalidiinta deegaankan ayaa ka waramay shucuurkooda ku aadan furitaanka macadkan iyagoona sheegay in baahi weyn loo qabay waxaa laga furay macadka degmada afgooye wiilada madiino aa laga furay abdilaahi kudiiri waxaan oogu talagalnay in haweenka ay wax ku dhigtaan waa qoran yihiin waa joogaan abdilaahi kuilada alxamdulilah wixii odayaal ah iyo abdilaahi kuil wixii nabadoon wixii waali go-aankaasaan hoosta ka xariiqin taasana aimada ayadana kaleebaan cabdiraxmaan xasan waaye marka alxamdulilahi sidaasaa jirtaa sidaaka xadiilaha kuleeyahay shabeelle waaye aanu ku faraxsannahay weliba maanta maanta ala maanta aa ku faraxsannahay gabdhaha macadka aa loo furay maantane xaflada aa loo dhigi marka waa waa ku faraxsannahay waxbarashada maanta gabdhahana loo furaayo macadka loo turjumayo maasha allah ala ugu faraxsannahay taasoo gabdhaha noogu barayaan iyo anaga haweenka inuu maasha allah ala ugu faraxsannahay maanta naan ugala taaganyahay maasha allah alman haddii maanta waxna la baraayo dib ma qabna alxamdulilah
maktabka dacwada wilaayada islaamiya ee shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelinayay hirgelinta macaahid iyo maraakiis cusub ay wax ku bartaan bulshada ku nool gobolka iyadoona loogu goon leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howlo caafimaad oo dhakhaatiir ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen jawaame iyo tuulooyin hoos yimaada warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim xilli maalintii shalay ahayd lasoo gebagabeeyey howlo caafimaad oo ka socday degmada jamaame ayaa waxaa adeegyada bulshada loo fuliyey si diiran usoo dhoweeyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha qabaa'ilada ee dega gobolka jubbada hoose waxgaradka ayaa aada ugu mahad celiyey maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabul mujaahidiin oo hodwadeyno caafimaad usoo diray jamaame iyo tuulooyinka hoostaga suldaan cabdulqaadir xeydar sheekh cali oo ah suldaanka beelaha direed ee labada gobol jubbada hoose iyo jubbada dhexe lana socday dhakhaatiirta marka ay marayeen tuulooyinka hoostaga jamaame ayaa sheegay inay aada usoo dhoweynayaan adeegyada caafimaad asigoo codsaday in xarakadu isbitaal u furta dadka kunool jubbada hoose degmooyinka jubbada hoose si runta haddii loo hadlo dhammaantooda kasoo bilaa minjoore ukeen xagar isbitaal ma jirin isbitaal caalami ma jirin si guud waxaa codsanayna horta in maktabka caafimaadka xarakada degmooyinka ina soo gaarsiiyo maxaasaha isbitaal oo caalami ah qaliin leh kombyuutar leh raajo leh sababtoo ilaahay waxaas qadiri markii fatahaadda ay dhacday naag fool leh makiina zaama in gadaal loo waxeelo geedo zaamo raboolla geed in loo sameeyo sariir ahaan loo sameeyo lagu qaado badda la mariyo kismaysaas lagu geeyo laba maalmood waxaa dhacday naagtii inay beesho markii la geey ilmihii laga bixiyo ilma galeenkaas ka dhambalmo maktabka caafimaadka xarakada waxaa ka codsanayna in elgaar ay ulahaato degmooyinka gobolka jubbada hoose ay ka furto rug caafimaad degmo kasta inay ka furta codsanayna ugaas ibraahim shariif bashiir oo ah ugaaska beesha ashraaf ee jubbada hoose ayaa dhankiisa tilmaamay inay aada ugu farxeen sida ay xarakadu iskugu xil saartay inay dadka ay maamusho u qabato adeegyo caafimaad oo ay u baahan yihiin kuwaas oo loo aadi jiray muqdisho jilib iyo kismaayo alxamdulilahi rab alcaalamiin waxaad dareemaysaa baahiyaad badana loo qabayba oo aa loo aadi jiray sida muqdisho oo kale kismaayo oo kale hadda waxnaha waa insha allah way noo soo dhowaatay weliba waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad mar saddexaad mar afraad in lagu soo laabto waan danaynaynaa aad baan u danaynaynaa soo dhowaada marka waadi mar labaad mar saddexaad takhaatiirta waxaan rajaynaynaa inaan dib loogu soo laabataan caafimaadka baahi badana loo qabay sida qaliinada hadda ay fuliyeen oo kale sida dhowr qof oo bura ay ka qaleen oo kale aan u jeeday waxaan u jeeday dad bawasiir iyo waxay ka sameeyeen kumbiyuutari iyo howlahaasoo kale socday waxaan hadday safar u aadi jirna haddi ilahay noo soo dhoweeyey marka waan rajaynaynaa inay nagu soo laabtaan mar kalena xasan nuur sabtow oo ka mid ah waxgaradka ku nool jamaame ayaa dadka la daaweeyey ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtu siiyeen waxaa kaloo haddana aan rabaa dadweynaha soomaaliyeed kow waxaan leeyahay daawooyinka laydin qoray oo dhakhaatiirta idin qoreen sidii loogu talagalo u qaata kuwa qaliinka lagu sameeyena sida loogu talagalo u xanaaneeya dayidda iyo waxyaabaha la idinka reeba hadday jiraan waxaasoo dhan inaad ku dadaashaan kuwa talooyinka la siiyo talooyinka la siiyo inay qaataan talooyinka ay dhakhaatiirta bixiyeen miya haa talooyinka dhakhaatiirta ay bixiyaan in sida loogu talagalay ay u qaataan taas waxay keeni kartaa in caafimaadka wax badan ay ka tagto laakiin haddii wixii lagu sameeyey iyo wixii lagu qabtay iyo daawo lagu qoray haddaad meesha ugu dhaqaaqdo waxay noqonaysaa halbacaad lagu dhisay walaayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay mar kastana saan dadkeeda ay ugu dadaasho baahooyin badan baahooyin kalena inay sidaan oo kale u daboosho iyadan insha allah ay soo lalaabto soo qalqaadiso dadkana inay iyagana ay qabsadaan diintooda ay qabsadaan dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ku wajahan kamsuuma iyo tuulooyinka hoostaga oo ay ka jirto baahi caafimaad dabaylo xooggan oo ka jira magaalada kismaayo ayaa sababay inay istaagaan isku socodkii dadka iyo gaadiidka qaybo ka mid a magaaladaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar xaafadda midnimo oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa la soo warinayaa in dabaylo xooggan oo halkaasi ka jira ay sababeen inuu istaago isku socodkii dadka iyo gaadiidka dacaadka ayaa ku sigtay inuu qariyo guryo ku yaala xaafadan waxaana muuqaallo laga soo qaaday xaafadda ay muujinayaan dacaadka oo jaray wadooyin muhiim u ah xaafadda mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramay saameynta ay ku yeelatay arrintan isagoo sheegay inaysan wax gurmad ah ka helin maamulka la baxay jubbaland halkan waad aragtaan waxaa yaalla bacaadka waana guryaha ugu roon hadda gurigan hadda aan hor fadhiyo guryaha uga roon buu ka mid yahay halka almeer hadduu istaago guriga daaradiisa qofka fadhiyo aad si toos u arkaayaa guduhu wuu buuxaa daaqadu way buuxaan safitooyinka oo nagu soo dumay marka dhibaatan waa dhibaato socoto oo hadda xilligeedii baa la gaaro ay bilaaban jirtay waana nagu socotaa saa darteed ilaa heer madaxweyne degmo iyo meelo badan baan soo marray waan ku daallay meeshan culays weyn baa yaallaana wax ka qaban karin sidoo kale guddoomiyaha xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo mahad maxamed xuseen ayaa dhankiisa sheegay in bacaadku ay jareen wadooyin muhiim ah haddaan nahay reer midnimo ama xaafadda midnimo si gaar ah inoo saameeyey inaan isleeyahay wadooyin muhiim u ah deegaankan midnimo baa ay bacaaduhu naga xireen dabeyladu iyo maxay ahayday waxyaabahan marka mararka qaar inta badan waaba wax sanadkiiba laga yaaba mar iyo laba inay iska iska yimaadaanba dabayladii wadooyin tiro badan oo xaafadda soo galahayay oo dhowr juha ka kala imaanahayay bay gooy bay gooyeen oo maxay ahayday bacaad baa xiray runtii markii aan ka hadlayno wadooyinka waa waxyaabaha ugu muhiimsan weeye bulshadu sababto haddii aanan qofka uu adeegu rabo uunan heli karin meel maxay adeega usoo maraba uuna haysanin runtii waa dhibaato aan aad maxay ahayday bulshada reemidnimo u danqisay
meelaha ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa mar waliba bulshada ku dhaliilaan waxqabad la-aan madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta dalkaas inaysan dhiirigelin dhallinyarada dhigaya bannaanbaxyada cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya william ruuto oo ka hadlay munaasabad diineed oo ka dhacday ismaamulka bungama ayaa wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta dalka kenya inaysan ku dhiirigelin dhallinyarada dalkaas dhigitaanka bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda nairobi wuxuu ku baaqay ruuto in halkii dhallinyarada lagu baraarujin lahaa qalalaasaha iyo inay shaqooyinka ka tagaan ay habboon tahay in lagu dhiirigeliyo inay shaqaystaan maadaama buu yidhi ay yihiin hoggaanka mustaqbalka dalka in lagula taliyo dhallinyarada inay qalalaaso sameeyaan wuxuu madaxweynaha dalka kenya ruuto ku tilmaamay mid aan xalin karin dhibaatooyinka jira balse taas cagsigeeda ay ka qayb qaadanayso in ay mashaakilka sii bataan dalkana uu wajaho xaalado halis ah dhallinyaradu waxay naga mudan yihiin wax badan oo wanaagsan uma baahna qalalaaso iyo in dagaal ay kala hortagaan ciidanka waxayna u baahan yihiin fursado shaqo in loo abuuro ayuu yidhi madaxweynaha dalka kenya william ruuto hadalkan uu madaxweynaha dalka kenya ka jeediyey kulanka ka dhacay ismaamulka bungama ayaa kusoo aadaya xili waayadii u dambeysay dalka kenya ay ka socdeen qulqulatooyin siyaasadeed iyo banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dadka kenyaanka ah arrintaas oo ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaaradsan madaxweynaha dalka kenya william ruuto warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil baabuur oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka hindiya shilkan oo sababay dhimashada dhowr qof oo rakaab ahaa iyo dhaawaca in ka badan toban qof ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta degmada hasaribag oo ka tirsan dalka hindiya saddex qof oo rakaab ah ayaa ku dhintay ku dhowaad laba-iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan kadib markii gaaribas ah oo ay saaraayeen uu rugmaday shilkan ayaa si gaara kaga dhacay meel u dhow magaalada naarki oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jirta xarunta degmada hasaribag ee dalka hindiya jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii in ka badan toban qof ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay dalka hindiya shilkaas oo yimid kadib markii gaari xamuul ah oo u jeeray gaari bas ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo nagainta